war murtiyeedkani ka soo baxay hoggaanka madasha wadatashiga qaran ayaa markii ugu horreysay waxay kaga hadleen arrimaha siyaasadda ee dowlad goboleedka galmudug oo dhowaan qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka galmudug ay sheegeen in kalsoonida ay kala noqdeen madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed war murtiyeedka ayaa sida tan u qornaa madasha hoggaanka qaran ee soomaaliya kulan ay khadka taleefonka ku yeesheen intii u dhexaysay koob iyo tobankii bishii iyo laba iyo tobankii janwari laba kun iyo toddobiyo toban kulankaasi oo khadka taleefonka ku dhex maray hoggaanka madasha wadatashiga qaran waxaa shir guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana ka qayb galay guddoomiyaha baarlamanka dowladda soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda soomaaliya mudane maxamed cumar carte madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha jubbaland axmed madoobe madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha galmudug mudane cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble shirkan ayay madashu uga hadleen dhawaaqii ka soo yeeray xubno ka mid a baarlamanka dowlad goboleedka galmudug kuwaas oo sheegay inay xilkii ka qaadeen madaxweynaha maamulka galmudug madashu iyadoo qiimeynaysa marxaladda uu dalka maanta uu ku sugan yahay ee dhinaca abaaraha baahsan ee dalka guud ahaan ka jira iyo marxaladda kala guurka ah ee la xidhiira doorashooyinka dalka ka socda iyadoo sidoo kale ahmiyad gaara siinaysa xasiloonida guud ee dalka ayay ka digtay tallaabo kasta oo dalka guud ahaanba ama gaar ahaanba maamul goboleedyada u horseedi karta xasilooni darro siyaasadeed iyo weliba mid amni madashu waxa ay sheegtay in xilligani aan la aqbali karin tallaabo sharci darro iyo weliba fowdo huwan oo qalalaasaya siyaasadda ka jira dowlad goboleedka galmudug waxayna madashu ku baaqday in la ilaaliyo lana dhowro dastuurka iyo weliba habraaca baarlamanka galmudug ugu dambayntii madashu waxay ku baaqaysaa in la teexgeliyo daruufaha gaarka ee ka jira deegaanada galmudug sida abaaraha iyo weliba dagaalka lagula jiro kooxda nabaddiidka ee al-shabaab